wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi cabdi maxamed ayaa magaalada baydhabo ka furay shir ballaaran oo lagu dhiirigelinayo haweenka iyo ragga ku jira ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe waxaa kasoo qeyb galay shirka ganacsato mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo madax ka socotay hay-adda g isad mudane cabdulaahi cabdi maxamed wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimada shirka muhiimadda u weyn waxay ahayd daafurka mashruuca hal abuurka ganacsiga haweenka iyo dhalinyarada saa wada ogtihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan dalkan waa dhalinyaro dhalinyaradaas marka shaqa abuur la-aanta eh maxaan ku yidhaha shaqo aan haynin in shaqa abuur loo sameeyo in beerihii la fasho in xoolihii dib loogu noqdo intaaso dhan marka in hal abuurkii waad ogtihiinoo dalkeen markuu burburay waxaa lagu tiirsanaa wuxuu ahaa maxaanku yidhahdaa ganacsiga haweenka ay wadaan weliba waad ogtihiin guri walbo hadda soomaaliya ku yaalla waxaa laga yaabaa qoys walba laba iyo saddex haween inay ka ganacsadaan marka inaan dhiirigelino gabdhaha ganacsanayo inaan ganacsigooda ku garab istaagno inaan kor u qaadno inaan level sare gaarsiino wasaaradda kama shaqaynayso oo keliya ah maxaanku yidhahdaa ganacsiga yaryarka ee waxay ka shaqaynaysaa kuwa yar kuwa dhexe iyo kuwa sareba kuwa sare laftooda waxaa ku xireenaa in ay maxaanku yidhahdaa export import ay sameeyaan bandhigyo ay la sameeyo bandhigyo carweed la sameeyo hadda waxaan sameynaynaa forum oo ganacsato dhan ay iskugu imaanayaan oo ay kusoo bandhigayaan maxaanku yidhaahdaa ay kusoo bandhigayaan waxyaalaha ay dhoofin karaan waxaan u dirnaa dalka dibaddiisii si ay waxa ay hayaan ay dadka ugu soo sheegaan shirka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo horumarin lahaa kaalinta ganacsatada yaryar ee haweenka iyo ragga iyadoo oo xoogga la saarayo taageero dhinaca tababarada maalgelinta iyo siyaasadaha lagu horumarinayo ganacsiga gudaha